In ka badan afar iyo labaatan dhalinyaro oo ku xayirnaa wadanka Tunuusiya ayaa maanta dib loogu soo celiyay dalka kuwaasoo kasoo degay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Muqdisho. Dhalinyaradan ayaa waxaa garoonka kusoo dhoweeyay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoo u sameeyay dhiirigelin si ay u aaminaan dalkooda hooyo. Maryan Yaasiin Xaaji ergeyga xafiiska madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan soo galootiga iyo xuquuqda carruurta ayaa ka warantay dhalinyarada dib loogu soo celiyo wadankooda.
maanta ayaan dhalinyarada kusoo dhoweynay garoonka diyaaradaha ee muqdisho aadan cabdulle waxaan fursad u helnay inaan dhalinyarada la hadalno oo aan ka wacyigelinno dhibaatada tahriibka inkastoo aan aaminsanahay inay ayaga yihiin ambaasadorada rasmiga ah ee ka hadli kara dhibaatada tahriibka waxaan uga mahad celinayaa inay dalka dib ugu soo noqdeen waa geesiyaal maantana waxay ka farxiyeen qoys oo soomaali ah marka waxaan leeyahay mar labaad dalkiina ku soo dhowaada waxaana baaq u dirayaa dhallinyarada dalka tunisiya ku xayiran iyo ilaa iyo wadamada nord africa in ay maxaa la dhahaa bal ayagana dalka dib ugu soo noqdaan maadaama tahriibka iyo doon raacista maanta aysan wax fudud ahayn maxaa la dhahaa oo lasii magafo waa ilaah laakiin qolooyinkan magafaha loo yaqaano ee maanta sii dhibayaan ay sii xasuuqayaan qaar ka mid a dhallinyaradii la soo celiyey ayaa u mahad celiya dowladda soomaaliya iyagoo ka warramaya dhibaatooyinka ay soo mareen waxaan ay horta wiil soomaaliyeed oo in badan waddanka ka maqnaa oo oo tahriibay taana horta ilaahayba mahad kulle maanta waddankayga anoo caafimaadka baan ka soo degay alxamdulilahi rabbilcaalamiin mahad baa ilaahay u sugnaatay taana waxaa ku mahadsan dowladda oo anoo caafimaad qaba igu soo celisa waddanka anoo waddamo shisheeya in badan ku dhibaataysnaa oo duruufo badan oo kala duwan ay igu soo mareen marka walaalayaal waxaan leeyahay dhallinyarta soomaaliyeed meel kastii meeshay joogaanba war waddankiina wax idiin dhaaba ma jirto anigu ilaa muddo shan sanaaba hadda waddanka ka maqnaa wax allii waxaan laygu samayn horta ma jirto de waxaan nin raga lagu samayn waanan jidhkaygunbaa lagu soo xadgudbin mooyaane laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa laigu sameeyey haddeerna afar labaatan saac ka hor markaan ka soo degayay waddamadaa shisheeye waxaa la dhahayay muhaajir musaafir waxyaalo noocaas maadaama hadda waddankii ku soo noqday muhaajirna ma yihi musaafirna ma yihi muwaadin baan waddankiisa ku soo noqday dhalinyarada soomaaliyeed ayaa dalkooda uga hayaamay dhibaatooyin ay ka mid tahay shaqo la-aan soo food saartay balse waayey meel u dhaanta dalkooda hooye ee soomaaliya